Xafiiska Horumarinta Xoolo Dhaqatada Degmada Guday ee Maamulka Dowlad Deegaanka Soomaalida Itoobiya oo kaashanaya Xafiiska Horumarinta Xoolo Dhaqatada iyo hay-adda V S F ayaa tallaalka xoolaha iyo daawooyin ka bilaabay tuulooyinka hoos yimaada degmadaas. Tallaalka ayaa la sii doonaa xoolaha noocyadooda kala duwan sida ariga, lo'da iyo geela si looga hortago xanuunada ku dhaco. Maxamed Cabdi Bile isku duwaha xoolo dhaqatada gobolka Shabeelle iyo Xasan Maxamed Cumar madaxa xafiiska horumarinta xoolo dhaqatada degmada Guday ayaa si wadajir ah uga waramaya noocyada tallaalka iyo cidda ka caawisay.
kaas oo ka socdo eh, tallaalka noocyadiisa eh, kala duwan ee loo yaqaano list A iyo list B Eh, tallaalkaas oo iska kaashadeen xafiiska eh, horumarinta xoolodaqatada heer deegaan iyo degmada guday iyo hay-adda v s f oo ka caawinaysa dhinaca fulintiisa Eh, tallaalkaas oo ka kooban labada nooc ee list A-ga iyo list B-ga kaasoo list A-ga oo heer deegaan uga caawiyey Eh, tallaalka list B-gana degmadu ay keensatay tallaalkaasi eh, waxaa naga soo gaadhay heer deegaan wuxuu ka socdaa ilaa dhowr iyo toban qabale eh, afartan qabale inaan gabagabayno insha allah hadaa loo yidhaahdo eh, toddobaadka inaan raja- rajaan qabnaa eh, si fiican oo wixaan ugu socdaa eh, walow ay naga caawinayso eh, hay-adda visaf eh, xagga logistigii iyo shaqaalaha abalkoodii iyo ay naga caawinayso si fiican ay gaadiidkii iyo noola garab taagan yihiin waxaa noocyada eh, xanuunka ta- ta- tallaalka la bixinayo waa liisteeyaga Eh, bulshada waxaan dar- kula dardaarmayaa inay ka faa'iidaystaan maadaama oo xilliyo eh, hadda eega yar ay nagu soo foollo yihiin abaar hadda eega madaxeedii la galay hadda ka hor xooluhu eh, difaaca jidhkooda ugu fiicnaa Mid ka mid a xoolo dhaqatada degmada Guday ayaa ka mahadceliyey tallaalkan.
dhiiggaa markii laga qaaday kabacdi baa yuu jawaabtan tallaalka ayay noo imaatay ilaahay baa mahad iska leh Een, xoolaha neefkii xanuunsan waa la daweynhayaa waxaan u mahad celinayaa xafiiska heer deegaan ka degmada naga garab taagan isaguna sidaa dhiirigelinta leh Een, hay-adda bixinaysaa ee, waxoogaa qorshaha iyo abalka iyo bixinaysa ayaan u mahad celinayaa Tallaalkan ayaa loogu talagalay in looga hortago cudurrada ku dhaca xoolaha gaar ahaan maqaarka kaasoo ay baahi badan u qabeen xoolo dhaqatada.